أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى بسم الله الرحمن الرحيم assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh kulan wacan oo wanaagsan dhegaystayaal idilkiinba ku soo dhowaada faafareebka wararka waa habeen khamiisa taariikhda hijiriyadana waxa ay ku beegan tahay labada bisha toddobaad ee rajab sannadka kun afar boqol lix iyo afartanka hijiri qodobada caawa barnaamijka faafareebka wararka aan idinkugu hayo waxaa ka mid ah maanta oo sannad laga joogo markii etoobiya loogu deeqay qeyba ka mid a badda soomaaliya halkee ayuu ku dambeeyaa mowqifkii xabashida muxuuse noqday mowqifka kama dambayska ah ee xasan guurguurte dadka soomaaliyeed se ma u caddaatay cidda keliya ay dhab ka tahay difaaca badda soomaaliyeed warbixin ku aaddan ayaad barnaamijka ku dhegaysa doontaan qodobbada kale ee faafareebka waxaa ka mid ah qoraa soomaaliyeed oo ku nool dalka dibaddiisa oo maqaal uu qoray siqoto dheer kaga hadlay muuqaaladii taxanaha ahaa ee geedigii guurguurte guul mise gebadhacleen waxaad barnaamijka ku dhegaysa doontaan maqaalkaasi oo dhammaystiran qodobbada kale ee barnaamijka waxaa ka mid ah sidee baraha bulshada iyo internetka looga daawaday muuqaalkii shanaad uguna dembeeyey taxanihii ay baahisay alkataa'ib maxaase warcelinaah oo laga bixiyey barnaamijka ayaan ku soo qaadan doonnaa jubbada hoose shan askari murtadiin ah oo dhimasho iyo dhaawac ku noqday dagaal culus oo u dhexeeya ciidamada mujaahidiinta iyo kuwa murtadiinta oo ay hawada sare ka taageerayeen diyaaradaha silibiinta maraykanka oo saacadihi yara soo dhaafi ka dhacay duleedka magaalada kismaayo warbixin ayaad maqli doontaan sidoo kale faafreebku waxaad caawa ku dhegaysa doontaan sidee bulshada soomaaliyeed uga falceliyeen aflaamtii ay baahisay alkataa'ib ee loogu magac daray geedigii guurguurte guul mise gebadhacleen waxaad maqli doontaan dhegaystayaasheena nagala socda baraha internetka oo ka soo aragti dhiibtay isdaaraadkaasi cododkoodana noo soo duubay siyaasi ka tirsan maamulka riddada isku magacaabay somalilan oo sheegay in heshiiskii sannad ka hor maamulkooda u saxiixay in etoobiya qaadato qayba ka mid a badda soomaaliya uu noqday mid dhintay warbixin ayaad maqli doontaan waxaan sidoo kale faafareebka caawa idinkugu hayaa ganacsado ka soo jeeda ismaamulka amhara oo lagu dilay magaalada adisababa qodobadaas iyo wixii kaloo soo kordha iyo xubintii hadaleynta warbaahinta ayaan faafareebka ka marnaan doonin qaar ka mida wariyaasheenna ayaa barnaamijka igala qaybgeli doona anna halkan ayaa idikala socodsiinayaa waxaadna si toosa nooga dhegaysan kartaan dhammaan xarumaha andalus ee wilaayaadka islaamiga ah iyo barteenna life streamka oo dalka iyo dibaddiisaaad naga maqli kartaan waa mar kale iyo faafareebka wararka في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى
waa hagaag dhegaystayaal qodobka ugu horeeya ee caawa barnaamijka faafareebka wararkeennu ku eegi doonna waxauu noqonayaa maanta oo sannad laga joogo markii etoobiya loogu deeqay qeyba ka mid a badda soomaaliya halkee ayuu ku dambeeyaa mowqifkii xabashida muxuuse noqday mowqifka kama dambayska ah ee xasan guurguurte dadka soomaaliyeedse ma u caddaatay cidda keliya ee dhab ka tahay difaaca badda soomaaliyeed warbixin arrinkaasi ku aadan waxaa inoo soo jeedinaya walaalkeen suheyb cabdulaahi maanta oo sanadkii laba kun iyo afar labaatan uu kow yahay waxaa noo nasiib wanaaga inaannu kala seexanayno
maanta oo kale kowdii janawari laba kun afar iyo labaatan waa maalinkii la saxiixay mid ka mid ah heshiisyadii khiyaano ee ugu xumaa taariikhda ee soo mara ummadda muslimka ah si gaar ah shacabka soomaaliyeed in ay badda ka helaan meel ay degaan oo ciidankoodu maadaama ay leeyihiin ciidankii ee mariinska ahaa meel ay degaan
waxay ahayd welina ay tahay maalin madow oo la dhexal wareejiyey dhaxal ilaalintiisa qarniyo badan lagu bixinayay naf iyo maal dhanka kalena waa maalin la rumeeyey riye ay ku dhaadanayeen malaayiin nasaare ah u hanqaltaagaya sidii islaamka ay kaga tirtiri lahaayeen mandiqadan iyo xitaa halkii uu ka soo faafay inkastoo ay etoobiya u ahayd sannad guul iyo dabaaldeg isna moodsiisay inay soo dhowaatay rajadii qarniyada badan lagu taamayey ee jiilashooda iska dhexlayeen boqolaal sanno haddana dhanka kale waxay ummadda soomaaliyeed u ahayd sannad adag lana kala bartay midka ka dhashay dalkan ee u helan difaaca diintiisa dalkiisa iyo dadkiisa iyo doolar qaataha iibsaday diinkiisa xaraash iyo xoolo jabanna ku iibiyey dhaxal lama taabtaan ah saacado kadib khiyaanadii galabka ka dhacday adis awba xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa noqotay jihadii ugu horeysay ee la soo degdegtay mowqifkeeda si cadna u diiday safqadaas xaaraanta ah taas oo shacabka soomaaliyeed mar kale tusisay in dalkan uu leeyahay rag rabbigooda ku xidhan oo ilaashanaya dalkooda haddaba haddii aan nahay xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxaan leenahay heshiiskaas waa mid xaaraan ah baadil ah burcadnimo iyo boob aan geed loogu soo gabbana ma aqbalayno intaa ka dhulka soomaaliyeed ee muslimiintu ay leeyihiin ay xabashidu qaadato waxaana arrinkaas ka soo horreeya dhiiggeenna biidni illaahi tabaaraka wa tacaala ninka heshiiskaas soo saxiixay waa nin murtad ah oo aan matelin ummadda soomaaliyeed ee muslimiinta ah waana khaa'in dalkiisii iyo dadkiisii iibsaday xabashidana shilimaad uga soo qaatay isagoo ka faa'iidaysanaya carada shacabka soomaaliyeed ay ka qaadeen heshiiskaas iyo diyaargarowga ay muujiyeen wuxuu hogaamiyaha kooxda ridada murtad xasan gurguurte dhankiisa uu bilaabay inuu isdaad raaciyo buuqii taagnaa balse waxaa horey loogu mahmahay hal xaaraan ah nirig xalaala ma dhashee waxaa masriixiyadda uu jilayey iyo hadallada madalhufka ah ee uu jeedinayey ay caddaynayeen waxa uu ku qarsanayo laabtiisa isagoo maalin fagaarayaasha la taagnaa etoobiya ayaa waddanka ka difaacayna maalin kalena ku hadaaqayay etoobiya annaga ayaa badla doonaynaa dadka soomaaliyeed iyo caalamkaba waxaan rabaa inaan mar kale u caddeeyo etoobiya haddii ay doonayso xeebaha soomaaliya inay soo gaarto waa soo dhoweynaynaa waxaanan rabnaa inay u soo gaarto sida yuganda ay xeebta kenya u soo gaarto sida burundi iyo ruwanda ay u gaaraan xeebta tanzaniya sida south sudan ay xeebta kenya u gaarto sida ethoobiya lafteeda ay xeebta jabuuti u gaarto oo xeebta kenya u soo gaarto oo kale inay soomaaliya u soo gaartaan wuxuu boolo xoofteeyo oo afka xoor ka kiciyo hadalladiisa iyo mowqif la'aantiisa ayaa murtadkan ka dhigtay mid ay ku maadaystaan shacabka soomaaliyeed iyo xitaa xubnaha ugu muhiimsan ee kooxdiisa balse su'aasha taagneed ayaa ahayd sidee shakhsi maalin cad iibiye jigjiga doobayna hantida guud ee waddanka dhanka kalena xoog ku qabsaday hantida agoonta iyo kuwa hooyooyinka masaakiinta ah ee ku dhaqan caasimadda looga sugayaa difaaca bad kumanaan kilomitir ah isagoo xambaarsan sifooyinka dabadhilifnimada tuuganimada iyo duulinimada ee uu saaxiibka u yahay ayuu iska xaadiriyey safka abuuriqaalada casriga ah wuxuuna bishii disembar ee dhammaadkii sannadkan uu ka soo muuqday ankara isagoo isbihinbihinaya madaxana u foorurinaya cadowgii soo jireenka ahaa ee ummadda soomaaliyeed gacantana u soo geliyey dhaxal ummad dhan iyo albaabkii looga duuli lahaa kacbada sharafta badan
marka aan ka hadlayno heshiiskan waa mid muhiim u ah labada dal ee soomaaliya iyo etoobiya annagana waxaan turkiya uga mahadcelinaynaa kaalinta dhexdhexaadaneed ee ay ka qaadatay heshiiskan soomaaliya waxay saaxiib iyo isbahaysiba la ahaanaysaa etoobiya xilliyada soo socda waxaana rajaynayaa in heshiiskan uu nabadgelyo iyo xasilooni ka dheliyo mandiqadda fursadaha ka dhalan kara heshiiskan waxay faa'iido ugu jirtaa labada dal soomaaliyana waxay diyaar u tahay inay la shaqayso etoobiya iyo madaxda etoobiya marxaladaas oo aadan haddana ciidanka etoobiya waxay joogaan soomaaliya waxayna qayb ka qaateen nabadeynta soomaaliya sidoo kale labada dal waxay ka wada shaqeeyaan arrimo dhowr ah waxaana ka shaqayn doonaa sidii xasilooni waarta mandiqadda looga heli lahaa sababtoo ah mandiqadan waa mandiqad xasaasi ah inaan ka wada shaqaynana waxaa ku jira danta guud
balse galladda alle iyo nicmadiisa weyn waxaa ka mid ah in dalkan uu siiyey rag mujaahidiin ah oo mar kasta teed iyo derbi kaga ah shirqoollada iyo khiyaanooyinka loo soo maleegay kow iyo tobankii jamaaduthani kun afar boqol afartan iyo lix xijri dhanka kalena ay ku beegneed laba iyo tobankii desembar laba kun afar iyo labaatan oo ah maalinkii la saxiixay heshiiskaas waxay xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee mar kale soo saartay bayaan looga hadlayo heshiiskii ka dhacay ankara ee gurguurta uu ku iibiyey badda waxaana lagu yidhi waxaan u caddaynaynaa ummadda soomaaliyeed in heshiiskaas cadowgu uu ku kala saxiixday ankara uusan wax ka duwanayn midkii lagu saxiixay adis awba ee dhex maray abey axmed iyo muuse biixi hadafka uu xasan gurguurta heshiiskaas ku xaqiijiyeyna uu yahay keliya dooddii uu fagaarayaasha la taagnaa muddada sannadka ah ay ahayd in isaga lasoo marsiiyo qandaraaska lagu bixinayo badda soomaaliya hal sano oo caawa laga joogo markii la iibiyey badda soomaaliya waxay xabashidu si tartiib ah u bilaabeen inay hirgeliyaan heshiiskaas xaaraanta ah ee loo saxiixay ayna rumeeyaan riyadoodii ugu weyneed balse waxaa dhanka kale sugaya rag dhaarsan oo birta dhalaashaday iskuna dhaarsaday difaaca diintooda iyo dhulkooda si muqadasaadka islaamka ay u difaacaan kana soo dhalaalaan kaalinta islaamka ay kaga aadan yihiin waxa shacabka soomaaliyeed la gudbanna ay tahay in ay buuxiyaan safka wiilashooda maadaama arrintu ay tahay mid masiiri ah kuna xidhan mustaqbalka jiilasha soo socda sidaba uu horay ugu baaqay hoggaanka sare ee mujaahidiinta walaalayaal xaqiiqada dhabtaa waxay tahay in mujaahidiinta iyagoo kaashanaya allaah garabna ka helaya qabaa'ilka soomaaliyeed ee dulmidiidka ah ay maanta yihiin cududda keliya ee dagaal hubaysan kula jirta xabashada itoobiya iyaga ayaa ahaa kuwa gobolka gedo kula jihaaday sannadkii kun sagaal boqol sagaashan iyo lixdii iyaga ayaa ahaa kuwa bakhtiga itoobiyaanka ku jiiday waddooyinka magaalada muqdisho iyaga ayaana ahaa kuwa xabashada dhegta dhiigga u daray kuna xasuuqay fagaaraha dagaalka ee muqdisho iidaale yurkud jameeco buurakaba halgan ceelbur rabdhuure doolow yeed iyo aato jihaadka ay mujaahidiinta kula jiraan xabashada itoobiya iyo guulaha ay ka gaareenna waa arrin gaalada iyo muslimiinta intaba ay isku raacsan yihiin haddaba waxaan halkan ugu baaqaynaa dhammaan muslimiinta gobolka ku nool gaar ahaan dhallinyarada iyo qabaa'ilka muslimka ah waxaan ugu yeeraynaa allaha dartiis iyo inaan ammaanada idinka gudanno waxaan dhammaantood ugu baaqaynaa inay ku soo biiraan safka mujaahidiinta ayna nagu garabsiiyaan difaacidda diinta iyo dalka iyo hantida ummadda muslimka ah ee ku sugan bariga afrika walaalayaal arrinta maanta la isku haysto way ka weyn tahay al-shabaab ama urur ama qabiil ama gobol waxay saliibiyiinta xabashada u gol leeyihiinna waa diinteenna iyo jiritaankeenna mana jiro xal kale oo lagu xorayn karo dalka loogana hortegi karo damaca xabashada itoobiya aan ka ahayn xalka uu allaah tabaaraka wa tacaala inoo sheegay ee ah الجهاد في سبيل الله الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى waa hagaag dhegeystayaal barnaamijka ayaad dhegaysanaysaan faafreebka wararka markan iyo qoraas soomaaliyeed oo ku nool dalka dibaddiisa ayaa maqaal uu qoray si qoto dheer kaga hadlay muuqaaladii taxanaha ahaa ee geedigii guurguurte guul mise gabadhacleen ku soo dhowaada maqaalkaas oo dhammaystiran waxaa inoo soo jeedinaya walaalkeen faysal mahad soomaali bismillaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu magacaygu waa xaaji cabdulaahi waxaan ku noolahay dalka dibaddiisa waxaan rabaa inaan aragtideyda ka dhiibto barnaamijkii shanta xalqa ahaa ee ciwaanka looga dhigay geedigii gurguurte guul mise gebi dhaclayn inta aan gelin aragtideyda ku aadan barnaamijkaasi waxaan rabaa inaan marka hore u mahadceliyo allah subxaanahu wa tacaala ugana mahadceliyo guulaha iyo tamkiinka uu siiyey mujaahidiinta geeska afrika sidoo kale mahadda allah kadib waxaan mahad ballaaran u celinayaa mujaahidiinta iyo geesiyada islaamka ee ayagu dhiiggooda iyo dheecaankooda ku suuro geliyey guushaas gaar ahaan qiyaadada iyo umurada mujaahidiinta waxaan u mahadcelinayaa iclaamka islaamiga ah iyo sida ay mar walba u soo gudbiyaan waaqica dhabta ah ee ku aadan loolanka u dhexeeya xaqa iyo baadilka ee ka socda dhulkeenna si gaar ah waxaan ugu mahadcelinayaa mu'asasada alkataa'ib qanaadka kataa'ib al ikhbaariya idaacadaha islaamiga ah iyo walaalaha ribaadka kaga jira mawaaqiicda iyo baraha bulshada haddii aan u soo laabto muuqaalka shanta xalqa ahaa ee ciwaanka looga dhigay geedigii gurgurta guul mise gebi dhaclayn muuqaaladaasi waxay ahaayeen kuwo cajiib ah oo si aad u xirfadaysan loo diyaariyey laguna soo bandhigay macluumaad ballaaran waa tii hore loo yidhi wixii araggiisu ku deeqo ayay oontiisa ku deeqdaaye waxa uu ahaa muuqaalo loo diyaariyey si wacan oo indhaha soo jiidanaya waxaa lagu soo bandhigay jabkii iyo jaxiimadii lugaha loo geliyey maleeshiyaadkii uu gurguurtay ku soo weeraray xamladii uu laba sana ka hor ku soo qaaday wilaayaadka islaamiga ah waxaana si waafi ah loo arkay loona daawaday saraakiishii iyo madaxdii hogaaminaysay maleeshiyaadka gurguurtay oo la waray saaxada dagaalka madaxdii isku dhaarsaday ee ku faanay inay shareecada islaamka suulin doonaan ayaa lasoo bandhigay ayaga oo madaxa kula jira geedaha ku yaala bannaankii lagu dagaalamay muuqaalku waxa uu muujiyey tabardarida maleeshiyaadka qawanada ahaa oo ay weliba cirka ka taageerayeen huwanta saliibiyadda caalamiga ah iyo dabadhilifyadooda waxaa lagu muujiyey muuqaalka fadeexada soo gaartay madaxda warbaahinta xasan sheekh iyo sida iclaamka islaamiga ahi uu afka ciidda ugu daray maadaama uu barnaamijku bannaanka keenay beentii iyo borobagandadii ay u soo gudbinayeen shacabka taasoo ka dhigan in haba yaraatee aan hadalladooda iyo warbixinnadooda lagu kalsoonaan karin barnaamijku waxa uu bannaanka keenay farqiga u dhexeeya maamulka xasan sheekh iyo wilaayaadka islaamiga ah ee dalka ka jira marka loo eego dhanka amniga cadaaladda kudhaq shareecada garab istaagga iyo badbaadinta shacabka muslimiinta ah marka ay dhibi soo gaarto iyo sida ay mujaahidiinta u garab istaagaan walaalahooda barnaamijkan wuxuu muujiyey sida uu xasan sheekh u xaraashay dalka bad iyo beriba iyo sida uu ugu gacangeliyey shisheeyaha iyo musuq maasuqa ragaadiyey maamulkiisa gebagabadii barnaamijkan wuxuu ahaa mid aad loogu baahnaa kuna soo aaday xilli loo baahnaa barnaamijkan iyo kuwa la midka ahiba waxay ka qayb qaadanayaan wacyigelinta ummadda soomaaliyeed iyo kubcinta dareenkooda ku aadan badbaadinta dalkooda dadkooda iyo diintooda waxaa qoraalkan qoray qoraa soomaaliyeed oo jooga dalka dibaddiisa
barnaamijka ayaad dhegaysanaysaan faafreeb kurarhka qaybihiisa horan waan ku guda jirnaa dhegaystayaal markan iyo shan askari oo murtadiin ah ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday dagaal culus oo u dhexeeya ciidamada mujaahidiinta iyo kuwa murtadiinta oo ay hawada sare ka taageerayeen diyaaradaha maraykanka oo saacadihii lasoo dhaafi ka dhacay duuleedka magaalada kismaayo qodobkaas iyo sidoo kale siyaasi ka tirsan maamulka riddada isku magacaabay somalilan oo sheegay in heshiiskii sanad ka hor maamulkooda u saxeexay etoobiya inay qaadato badda soomaaliya uu noqday mid dhintay waxaad ku dhegaysanaysaan xubinteena hadaleynta warbaahinta iyo guudmarka mareegaha islaamiga ah aalaab uu halkan ka soo jeediyey walaalkeen maahir maxamed heye maahir waad mahadsan tahay walaalka bashiir muxiidiin abu ayman xubinteenna hadalaynta warbaahinta iyo guudmarka mareegaha islaamiga ah waxaan caawa ku bilaabeynaa mareegta faafreeb oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan kasoo qaadanaynaa faahfaahino laga helayo dagaal culus oo u dhexeeyey ciidamada mujaahidiinta iyo maleeshiyaadka murtadiinta oo hawada sare ay ka taageerayeen diyaaradaha saliibiyiinta mareykanka oo xalay ka dhacay duleedka magaalada kismaayo dagaalka ayaa yimid kadib markii kolonyada murtadiinta ee kismaayo kasoo baxay mareykankuna hawada sare ka taageerayay ay isku dayeen inay soo weeraraan deegaanka beerxaani oo ka mid ah deegaanada dhaca duleedka magaalada kismaayo laguna maamulo ku dhaqanka shareecada islaamka dagaalka markii muddo kooban uu socday ayaa waxaa murtadiinta u soo degay diyaarad helakabtar ah oo goobta ka qaaday meydadka iyo dhaawacyada murtadiinta ugu dambeyntii murtadiinta duulaanka soo qaaday ee diyaaradaha mareykanku hawada sare ka taageerayeen ayaa iyagoo jabay oo khasaaraha dagaalka iyo hasiima dhabarka ku sitaa dib ugu laabtay magaalada kismaayo saraakiisha ciidamada mujaahidiintu waxay andalus u xaqiijiyeen dhimashada hal askari iyo dhaawaca afar kale oo murtadiin ah waxaan markan soo qabanayaa mareegta soomaali memo oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan kasoo qaadanaynaa sanad kadib markii etoobiya loo saxiixay qaadashada badda soomaaliya ayuu siyaasi ka tirsan maamulka somalilan sheegay in heshiiskaasi dhintay kowdii bishii janaayo sanad ka hor maanta oo kale labada kun afar iyo labaatan waxaa magaalada adisababa ka dhacay heshiiskii xaaraanta ahaa ee xabashada etoobiya lagu siiyey qeyb ka mid ah badda soomaaliya muuse biixi cabdi iyo abiy axmed ayaa heshiiskaasi ku kala saxiixday magaalada adis ababa ee caasimadda etoobiya wuxuuna m o u gaasi dhigayey in etoobiya ay marinbadeed ka hesho xeebaha gobolka owdal ee waqooyiga soomaaliya islamarkaana dowladda etoobiya ay aqoonsi siiso maamulka isugu yeeray somalilan laba iyo toban bilood kadib heshiisku sheegaasi ma noqon mid dhaqangal ah balse dowladda xabashida ayaa weli kusii adkaysanaysa heshiiskaasi iyadoona dhowr jeer diiday in ay ka laabato is-afgaradkii ay muuse biixi la saxiixatay taasi beddelkeedna waxayba heshay heshiis midkaas kasii halis badan oo uu u saxiixay xasan sheekh maxamuud markii uu muuse biixi saxiixay heshiiskaasi xaaraanta ah ay xarakada shabaabulmujaahidiin si adag uga jawaabtay waxaana la xusuustaa in islamarkiiba uu sheekh cali dheere kelibad jeediyey kadibna warbaahinta caalamiga ah ay tebisay mowqifka halyeynimo ee xarakadu ka qaadatay boobka badda soomaaliyeed haddaba iyadoo sanad kaamil ah laga joogo maalintii la saxiixay heshiiskii xaaraanta ahaa ayuu arrinkaasi ka hadlay mid ka mid ah siyaasiyiinta maamulka somalilan kana mid ahaa kuwii u sacabatumayey axmaqnimadii uu ku dhaqaaqay muuse biixi cabdi madaxweynihii hore ee somalilan faysal cali waraabe guddoomiyaha xisbiga dhacay ee u cid ayaa sheegay in heshiiskii ankaraa markii la galay laga takhalusay m o u-gii etoobiya iyo somalilan faysal waxa uu xisbiga waddani ku eedeeyey in uu ka soo horjeeday m o u-ga haddana waxa uu sheegay in waddani ay xiriir la samaysteen ismaaciil cumar geelle oo ka soo horjeeda aqoonsiga somalilan ismaaciil wuxuu ahaa dadkii inagula dagaalamayay laascaanood ee hubka siinayay huwanta ayuu yidhi faysal cali waraabe tan ayaa noqonaysa hadaljeedintii ugu horreysay ee faysal cali waraabe kadib markii xisbigiisa uu ka baxay saaxadda siyaasadda somalilan waxaan markaan soo qabanayaa mareegta calamada oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daawacday hase haatee waxaan kasoo qaadanaynaa ganacsada kasoo jeeda ismaamulka amhara oo lagu dilay adis ababa wararka ka imaanaya magaalada adis ababa ayaa sheegaya in toogasho ka dhacday magaaladaasi lagu khaarajiyey ganacsade kasoo jeeda ismaamulka amhara ee waqooyiga etoobiya ganacsadaha la khaarijiyey ayaa lagu magacaabi jiray beresow minaale dilka ayaa la wariyey in uu dhacay isniintii lasoo dhaafay balse warar kala duwan ayaa ka soo baxaya qaabka uu dilku u dhacay warbaahinta masered waxay sheegtay in ganacsadahaasi lagu dhex dilay gaarigiisa xilli uu sii galayay albaabka hoygiisa oo kolkaas uun laga furay gurigiisa ayaa ku yaal aagga leemi kura sida la shaaciyey sidoo kale waxaa jira warar kale oo sheegaya in ganacsadahaasi lagu toogtay gurigiisa dhacadan ayaa dhacday abaare toddobadiiyo soddonkii b m wakhtiga maxalliga ah isniintii lasoo dhaafay ilo kale oo deegaanka ah waxay sheegeen in ninkaasi lagu aasay kiniisadda saliid mehered ee magaalada adis ababa booliiska ka howlgala adis ababa ayaanan ka hadlin dhacdada wararka qaar ayaa tilmaamaya in markii ganacsadaha la dilayay ay goobta ka maqnayd korontada taasi oo shaki gelisay dadka deegaanka kuna tilmaameen in dilku yahay mid qorshaysan oo lasoo agaasimay berasow minaale ayaa lasoo wariyey in uu kasoo jeedo deegaanka bijeena ee dhaca ismaamulka axmaarada ee waddanka etoobiya waxaanuu ka mid ahaa ganacsada ka shaqayn jiray dhinaca warshadaha waxaan markan soo qabanayaa mareegta radio alfurqaan warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase haatee waxaan kasoo qaadanaynaa ugu yaraan afartan ruux oo ku dhintay weerar gaari jirsiin ah oo ka dhacay mareykanka wadanka mareykanka waxaa maanta ka dhacay weerar gaari jirsiin ah kaasi oo ay dhimasho iyo dhaawac ku noqdeen dad badan weerarkan ayaa ka dhacay waddo laami ah oo marta xaafadda faransiiska ee ku taal magaalada new orleans ugu yaraan toban ruux ayaa ku dhintay halka ay ku dhaawacmeen soddon kale xukuumadda washington oo ka hadashay weerarkan waxay ku tilmaantay inuu yahay weerar argagixiso sida ay hadalka u dhigtay warbaahinta c b s ee laga leeyahay mareykanka oo soo xiganaysa qof goobjooge ah ayaa sheegtay in ruux goobjoog ah uu u sheegay in gaariga wax jiiray uu ahaa nooca loo yaqaan taraaga oo ka mid ah gawaarida waaweyn goobjooguhu wuxuu intaasi ku daray in wadaha gaariga uu beegsaday goob ay ka buuxeen dad badan oo u dabaaldegayey ciidda kirismaska ee nasaaradu dhigtaan bilowga sanad weliba kadib markii uu dusha ka maray wuxuuna kasoo degay gaariga isagaoo rasaas ku bilaabay dadkii meesha ku sugnaa wuxuu intaasi ku daray qofka goobjoogaha ah in qofkii fuliyey weerarka ay rasaas isdhaafsadeen booliiska maraykanka halkaasina ay naftu uga baxday ugu dambeyntii kadib markii ay haleeshay rasaastii booliiska waad mahadsan tahay maahir inta aadan xubinta ka bixin maanta maxay ahayd hadalhayntii taalay baraha bulshada waad mahadsan tahay bashiir hadalhayntii ugu weyn ee maanta iyo sidoo kale maalmahanba baraha bulshada ka taagan waxay ahayd imtixanihii ay soo gebagabaysay muasasada warbaahineed ee alkataib kaasi oo loogu magac daray geedigii gurguurte guul mise gebi dhacleyn imtixanahan oo ka koobnaa ilaa shan xalqo ay dadku si weyn uga daawadeen baraha kala duwan ee bulshada waxayna iskula wadaagayeen baraha kala duwan ee wax la ysku dhaafsado dadkii filimkaasi ka daawaday baraha kala duwan ee bulshada ayaana ka dhiibanayay aragtiyadooda ku aadan muuqaaladaasi ay soo daawadeen waxyaabaha kaga baxay xogaha iyo xaqiiqada uu soo bandhigayey istaarkaasi taxnaha ah fashilka duulaankaasi ay sidoo kale ka hadlayeen iyaga oo fariin u dirayey murtad gurguurte iyo maleeshiyada uu furimaha dagaalka ku guray ee allaha fadligii ku jabay duulaankaasi dhicisoobay xubintiina caawa waa inaga intaa bashiir الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى barnaamijka ayaad dhegaysanaysaan faafareebka wararka markan iyo sidee baraha bulshada iyo internetka looga daawaday muuqaalkii shanaad uguna dambeeyey taxanihii ay bahisay alkataa'ib ee geedigii guurguurtay guul mise gabadhacleen maxaase warcelino ahu laga bixiyey waxaa arrimahaas inoo soo ururiyey halkana ka soo jeedinaya walaalkeen cabdulqaadir maxamed rabaani haye cabdulqaadir waad mahadsan tahay ee walaalka bashiir muxiidiin abu eyman iyadoo qaybtii ugu dambeysay ee shanaad ee aflaamtii itixaanaha ahaa ee loogu magac daray geedigii gurguurta guul mise gabadhacleen uu soo gabagaboobay haddana daawadayaasha aflaamtaas waxa ay kasoo dhiibteen aaraa kala duwan iyadoo komatiyo dhowr ah ay inoo soo direen haddaba dhegeystayaasheenna waxaynu usoo gudbinaynaa qaar badan oo ka mid a ansaarta markaa aara'dooda ka dhiibtay aflaamtii ugu dambeysay ee taxanaha ahayd ee ay soo saartay mu'asasada alkataa'ib haddaba inu ka horeyno qofka ugu horeeya iyo ra'yiga markaa uu ka soo bixiyey ee aragtidiisa ku aadan filimkii ugu dambeeyey marka hore qofkan waxa uu ku soo bilaabay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu inkastoo magaciisa uusan sheegin haddana waxa uu leeyahay kadib daawashadeedii muuqaaladii taxanaha ahaa ee ay mu'asasada alkataa'ib baahisay ayaan waxaan go'aansaday in aan qalinka u qaato qoridda saddex qodob oo ku wada saabsanaa shanta muuqaal ee loogu magac daray geedigii gurguurte guul mise gabadhaclayn qaybta koowaad wakhtiga uu ku soo beegmay baahinta muuqaaladan waxa ay ku soo aadeen muuqaaladan xilli bootadii boolxuftadii iyo boodaqaawiskii xasan sheekh ay ku beddelmeen baqid iyo baqcarar soo food saaray xasan sheekh iyo ciidamadii uu ku soo daabulay furimaha dagaalka iyo xilli dhanka kale uu mugdi gudcur ah galay howlgalkii afrikaanta ee soomaaliya qaybta labaad waxa uu leeyahay fariimaha uu dirayey muuqaalada ayuu ka wadaa waxa ay xambaarsanaayeen fariimo dhowr ah oo aan ka xusi karo ayuu yidhi kow waxa uu leeyahay fariin caddaynaysay in si kasta ee uu baadilka u badnaado iskuna soo bahaysto uusan awood u lahayn qarinta iyo qamcinta xaqa xaqa iyo ehelkiisuna ay yihiin kuwa ciribta dambe iyagu iska leh laba waxa uu leeyahay mid kasta oo aan isgarowsan goodi iyo gebgabna lasoo aado xaqa iyo ehelkiisa masiirkiisu ahaan doono jab iyo naasabeel guuldarro iyo gabidhaclayn saddex waxa uu leeyahay fariin baaq toobadkeen ah ayuu dirayay ayuu leeyahay filimka oo ah in dhammaan xubnaha kulugta leh oo la hadin la dirirka oo uu xasan sheekh ka soo meersaday maraykanka iyo reer galbeedka ee lagu doonayo duminta nuurka allaah qaybta saddexaad waxa uu leeyahay caddeemaha uu watay taxanuhu dhammaan xalaqaadka shanta ah ee uu ka koobnaa taxanaha waxa ay ahaayeen kuwo watay caddaymo ku filan oo ay ka markhaati kacayeen heerka ay gaarsiisan tahay dadnimo xumada doqonnimada iyo diinla dirirka xasan sheekh oo aan waxba u reeban dirirta uu kula jiro diinta balse ku soo hongoobay allah fadligii ugu dambeyntii dhegaystahan soo daawaday filimka waxa uu leeyahay waxaan u mahadnaqayaa halyeeyada ka howlgala mu'asasada alkataa'ib iyo dhammaan hal abuurada ka tirsan garabka warbaahineed ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo runtii ka soo baxay kaalintoodii iyaga oo dhulka ku jiiday dhankii ka soo horjeeday cadowgoodana karsiiyey ku dhawaaqidda xarfaha ay ku qarinayaan guusha guusha uu gaaray garabka warbaahineed ee xarakada al-shabaab allah ayaa ku mahadsan bashiirow intaasna waa uu ku soo gabagabeeyey daawadahaas ra'yigiisa dhiibanayay markan aynu u gudubno dhegaystayaasha kale qofay ugu qoran tahay magaca awsamatar aad iyo aad ayaad u mahadsan tihiin bahda alkataa'ib ajar iyo xasanaad allah ha idinka siiyo gacmihiinnana allah ha idiin barakeeyo gurguurta iyo xulufadiisa way jabeen meel walba hadday ahaan lahayd baraha bulshada furimaha dagaalka allah waxaan ka rajaynayaa in uu inoo soo dedejiyo guusha iyo futuuxaadka aamiin aamiin yaa rabbi intaasna waa uu ku soo gabagabeeyey awsamatar qof kale ee uu qoran tahay abu indal al ansaari niman wax ogeyn allah ma cadaabo aaway kuwii lahaa dal xoreeye sookan ma ahan dalkii xaraashtay waxaan leeyahay gurguurtow wakhtiga dhammaa waxaa soo dhowaaday wakhtiga raayada islaamka laga taagi lahaa villa soomaaliya ilaahu u gargaar walaalaheenna mujaahidiinta yaa rabbi intaasna uu kusoo gabagabay qof kale uu qoran tahay cosmaan cadde waxa uu leeyahay istishhaadiyiinta allah ha ka aqbalo shahaadadooda waa kuwa horay naftooda iyo dhiigooda waa labada shay ee ugu qaalisan dunida oo marnaba aan la helaynin laga soo bilaabo labadii gu ee lasoo dhaafay ilaa xamlada ka dhammaanayso waa kuwa diyaargarow ku jiray camaliyaadkoodana waxa ay gallaafatay ku dhowaad siddeed boqol ilaa iyo sagaal boqol oo askari oo dhimasho iyo dhaawaca ah qof kale uu qoran tahay axmed laabcadey waxa uu isaguna leeyahay dowlad xaqii allaah garan weeday xukunkii rabbi ka tagtay xuquuq shacab laga filan maayo waayo qofka waxaa lagu qiimeeyaa ama lagu miisaamaa islaamnimo mar haddii uu dhowri waayo wax kale waa min baabil awlaa qofay ugu qoran tahay caaisha axmed waxa ay leedahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu waxaa mahad iskale allaah sidoo kale mahad uga dirayaa raggii dhexda u xirtay sidii xaqiiqada ay noogu soo gudbin lahaayeen waad ku mahadsantihiin walaalaha aan jecelnahayow waxaan allah idiin weydiinaynaa in uu camalkiinna ka dhigo mid janno lagu helo adduun iyo aakhiro aad ku liibaantaan camalka aad bulshada u haysaan waxaad qabateen wax weyn wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu waa ay ku soo gabagabaysay gabadhaas qof kale uu qoran tahay amiire cali waxa ay leedahay waxaan awalan u mahadnaqaynaa allah subxaanahu wa tacaala mahad aan dhammaad lahayn marka xigtana waxaan u mahadnaqaynaa walaalaha iclaamka sida alkataa'ib andalus iyo rijaasha qiimaha badan ee na soo gaarsiiyo filimada quruxda badan waxaan sidoo kale salaamayaa xarakada al-shabaab guud ahaan qofka kale xiga ee ugu qoran tahay cabdirashka waxa uu leeyahay allaahu akbar allaahu akbar falilaahi alxamdu alkataa'ib allah ha idinka abaalmariyo wax badan oo naga qarsan ayaa noo iftiimiseen oo na tusteen waad mahadsantihiin xaqa iyo baadilka masinna waxaan leeyahay mujaahidiintu sabra kuwa sabrey baa alla macooda ah insha allah waad guulaysanaysaan alla waxa uu leeyahay waalcaaqibatu lilmuttaqiin ina allaha laa yukhlifu almiicaad qof kasta oo muslim ah waxaad ku leedihiin in uu idiin soo duceeyo waan idiin soo ducaynaynaa kuwa shahiiday allah shahaadadooda ha ka wada aqbalo kuwa joogana allah ha adkeeyo kuwa dadaalay oo gurmadka ballaaran sameeyey allah ha idinka abaalmariyo al islaamu yacluu walaa yuclaa calayh qofay ugu qoran tahay maxamed axmed xasan allah ayaa mahadsan farxaddeyda lama soo koobi karo qisaa idiin sheegayaa markii gurguurta uu soo weeraray wilaayaadka islaamiga cabsi badan baan dareemay maadaama gaalo badan ay isa soo bahaysteen hooyaday ayaan u sheegay in gaalo isa soo bahaysteen waxa ay ugu dhahday islaamka allah ayaa garab taagan axsaab waad og tahay marka weligaa ha u cabsan qof kale ugu qoran tahay cabdulaahi dheere waxa uu isaguna ku soo bilaabay dhallinyaradii shabaabkow dhabtii dhiiggiinnii baa lagu hantiyey dhul iyo maamuus waxaa shaki la'aan ah dalkan dowladdiisa inaa adinka tihiin cadowgiina afka ayaa ciidda allaah u geliyey innaguna hiil iyo hooba waa idinla garab taagannahay qofay ugu qoran tahay cabdifitaax sheekh muumin waxa uu leeyahay shabaab waxay bannaanka keeneen hunguri xumada xasan garguurte iyo siduu cadow ugu loogay waddanka yaa allaah allahayow ummaddaadan nasri u soo deji qofay ugu qoran tahay cabdirasaaq xasan waxa uu leeyahay waxaan ku tilmaami karnaa xalqadan hasiimada cadowga iyo dowladnimada xarakada allaahu akbar ilaahu noo barakee qofka ugu dambeeya ayaan bashiir soo qabanayaa waxaana magaciisa ugu qoran maxamed saciid waxa uu leeyahay allaahu akbar allaahu akbar bahda alkataa'ib allaha idinka abaalmariyo runtii ummadda muslimiinta ahi xaqiiqda qarsoon ayaa tusteen marka bashiirow aaraadii kala duwaneed ee dhegeystayaashan ay kasoo dhiibteen aflaamtii taxanaha ahaa ee ay dhowaan soo saartay muasasada alkataa'ib qaabkii ay u soo daawadeen iyo sidoo kale aaraadii uga muuqatay ayay halkan ku soo bandhigeen marka dadkana waa dareemaysaa inay aad marka usoo dhoweeyeen aflaamtii oo ay jeclaan lahaayeen in loo soo celceliyo laakiin insha allahu tacaala alkataa'ib ma ka daali doonto in ay markaa aflaam sidan oo kale ah iyo kuwo kale oo xoogo badan ay kusoo gudbin doonto in ay markaa mar walba soo tabin doonto
waa hagaag dhegaystayaal qaybaha dhexe ee faafreebka wararka ayaan isla soo gaarnay markan iyo sidee bulshada soomaaliyeed uga falceliyeen aflaamtii ay baahisay alkataa'ib ee loogu magacdaray geedigii guurguurtay guuli mise gabadhacleen ku soo dhowaada qaar ka mid a dhegeystayaashiina nagala socda baraha internetka oo ka soo aragti dhiibtay isdaaraadkaasi codoodkoodana inoo soo duubay bismillaah asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhammaan waxaa salaamaya ummadda muslimiinta ee ku dhaqan wilaayaadka islaamiga dhammaantiin waxaan leeyahay waa salaamantihiin gaar ahaan waxaan salaamayaa muasasada alkataayib gacmihiin ilaahay subxaana watacaala idiin barakeeyo xalaqaadkii shantaa waan daawaday waxaana iga baxay bootadii xasan sheekh maxamuud meeshii ku dambeysay iyo gebgebtiisa laba sano kabacdi dhiig bixi ku socday waa noo soo bandhigteen ilaahay subxaana watacaala kheyrahan siiyo wuxuu xasan sheekh maxamuud badanaa kusoo celceliyaa waa dhan walba xataa waan ugu badannahay huboonku noguma dhamo gaadiid noguma dhamo babobabo wuxuusan war ka qabin horta muslimiinta ula dagaalamaya taariikhdooda maba hayo in muslimiinta ma hubay ku dagaalamaan magaadida ku dagaalamaan bise taqwada ilaahay subxaana watacaala iyo cabsideed waxaan waa asbaab laakiin waxaa ka weyn ilaahay subxaana watacaala cabsidiisa haddaa isku xirtid waxaan dham laguu sheegaa taangiyadan iyo diyaaradahan waxaa ka weyn ilaahay subxaana watacaala haddaa isku xirtid ilaahay asaa taangigan abuuray iyo gaaladan iyo baktigan waxay wataan asaa ka ayn asaa waa asaa ka awood bada macnaha marka maba xasutaba anaga weligeena inaan ku dagaalami jirnay cabdullaahi ibn rawaaxa markii saddex boqol oo kun oo mise laba boqol oo kun oo gaalo iyo saddex kun oo muslimiina isku hor dagaalamayeen oo muslimiinta wax yar cabsadeen uu ku yidhi inamaa nuqaatil bicadadin walaa quwa waxaan ku dagaalamaynaa ilaahi subxaana watacaala cabsidiisa marka aqoon mau noola marka xasan gurgurta marka waxaan leenahay ilaahi subxaana watacaala aa jilbka dhulka ugu dhuftay gaaladii iyo baktigooda ilaahi subxaana watacaala baa naga sharfay naga guuleeyey runtii alkataayib wallahi ummad badan oo muslimiin oo niyajabsaneed baa niyad ulisteen wallahi xaqaa'iqda baa soo bandhigteen ilaahi subxaana watacaala kheyraa in siiyo muslimiinta waxaa leeyahay wilaayaad ku dhaqan muslimiin waxaa ogaataan wallaahi maanta waxaa gacanta ku haystaan sharafta adduunya iyo tii aakhiro bal maanta fiiriya meelaha ay mujaahidiinta ka talin waxaa ka dhacay dhibaatada ka dhacay gees ka gees waddanka dagaalo baa ka socdo ummadda muslimiinta baa laisku diray hubkii baa laiskugu dhiibay markaasaa afarta gees waxaa ka socda dagaalo ahliya oo dadka isku baabi'inaya dadkii walaalaha baa isdilaya abtigii adeerkii dilaya adeerkii wuxuu dilaya walaalkiis qof laiskuna xaya male waxaasna waxaa ka dambeeya xasan gurgurta wuxuu lahay waddanka nabad aan ka dhigaa nabadiiba waa dagaalkaas iyo ummadda in laisku diro marka waxaan leeyahay mujaahidiinta la garab istaago saaad u garab istaagteen الحمد لله معز الإسلام بنصره ومذل الشرك بقهره ومصرف الأمور بأمره ومستدرج الكافرين بمكره الذي قدر الأيام دولا بعدله وجعل العاقبة للمتقين بفضله والصلاة والسلام على من أعلى الله منار الإسلام بسيفه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد والله dhab ahaantii muuqaalka waxyaabo badan ayuu xambaarsanaa fariimo badanna wuu dirayey macluumaad fara badan aad iyo aad u fara badan waan ka helnay horta anigu waxaan aad u jeclahay dadka mujaahidiinta ansaartu ah inay ka garaad badan yihiin dadka kale meelaha iska fafadhiyay waan ilaahay subxaana wa tacaala fadli iyo nimco uu bixiyo wey micnaha waxaad helaysaa macluumaad saxan macluumaad aad iyo aad micnaha sal leh oo laayxad micnaha siyaasadda soomaaliya waxaa weeyaan ilgooni kuu siinaya marka taasi horta ilaahay subxana wa tacaala aananu nimcay wax badanna waan ka helnay run ahaantii xasan sheekh maxamuud iyo maraykanka wallahi fariimo aad iyo aad iyo waxa weeyaan mucjizooyin ayay kala kulmeen xamada ay soo qaadeen waxay hadday aqli leeyihiin macnaha waxay ogaadeen in ilaahay subxaana watacaala diinkiisa waxa weeyaan iyo shareecadiisa iyo ciddii u khidmaynaysaba inay maxaan ku idhahdaa ciddii farax la soo gasha ay ay ay ay ku khasaaraysa oo waxa ku xaqiiqoobay yuriiduuna liyutfiuu nuurallahi biafwaahihim wallahu mutimu nuurihi walow kariha alkaafiruun marka ilaahay aayaddiisa ayaa ku dhawooweysa kuwaasina waxa weeyaan waa arkeen xaqiiqada waa arkeen intaas intaas ayaan ka leeyahay mujaahidiinta oo ilaahay subxaana watacaala waddadiisa doortay oo adduunyada iyo waxyaabaha dadka maanta na mashquuliyey oo waxa weeyaan naga reebay jihaadka oo meelaha derbi fas dadka ka dhigay naftooda ka adkaaday oo furimaha isgeeyay waxaan leeyahay ilaahay subxaana watacaala ayaa idin fadilay waxa weeyaan wafadala allahu almujaahidiina cala alqaacidiin ilaahay subxaana watacaala aayaddiisa ayaa waxa weeyaan ay ku caddahay inaad fadiilo gooni aad leedihiin marka ilaahi subxana watacaala fadligiisa idin siyaadiyo asalaamu calaykum waan daawaday muuqaalkii garguurte guul mise gabidhacleyn runtii muuqaalku muuqaal cajiib uu ahaa shaqo fiicanna la geliyey fariinta uu gudbinayana ay ahayd fariin cad oo meel dheer gaari karta dad badanna saameyn karta marka dee wax la yaab lan aan ku aragna muuqaalka oo in ma garanaysa nimankan laga hadlayo eh gumaystaha ku daabani inay yihiin marti wadanka marti ku oo raba beri inay ka guuraan nimanka dabadhoonka ah ee shayaadiinta ah ee la socda sheeyaha iyo sheeyuhu waxay ogyihiin niman boorsooyinkooda xirxiran yihiin oo geedi ah oo guuri doona dhulkana markaa marti ku aho ku daahay waqtigii ay tegi lahaayeen uu soo dhawaaday marka iska guushu u dhowdaa insha allah waxaan rajeynaynaa culayskeeda ilahay naga dulqaado annaguna dhulkeena hantino idinka iyo annaga ilahay baraka jazakumullah khayr asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu walaalayaal waa idin salaamay dhammaantiin idaacadda iyo bahda andalus dhammaanteed intaa dabadeed walaalayaal waan daawaday shanta qayboodba waxaana iiga baxay duulaanka dhicisoobay inuu ku soo gebagobobay fashil iyo baaba iyo aragtidii ahayd sheekh sheekheenna shaqaale dheere uu yidhi isla dhaaran mayne waa noo taada alxamdu lilaahi rabbialcaalamiin ilaahay baa guul iyo gobonnimo u ballanqaaday kuwa ku diriray jidkiisa jab iyo halaagna u ballanqaaday kuwa la dagaalama diintiisa waxaan aad iyo aad ugu mahad celinayaa alkataa'ib sida wanaagsan ee ay noogu soo bandhigtay oo ay noogu soo maaragtay hagaajisay oo isugu soo keena duuday muddada intaas la-eg wixii dhacaya mar keliya waxaan u duceynayaa oon barakaynayaa dhammaan mujaahidiinta madaxdooda ciidankooda iyo bahadooda iclaanka asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu haddaan aragtidayda ka dhiibo muuqaalada geedigii gurgurte guul mase gabadhacleen aadan ugu faraxsanahay maasha allah dhammaantooda waa daawaday waan arkay xaqiiqada waxaa weeye maraykankan wuu ku jabay dagaalka sangirguurte isagoo gadaalka taageeraya haddana dib ugu gurtay xaqiiqada markuu arkay inay dagaalka afka keliya aan ahayn oo mujaahidiinta si walba ugu hor tageen waxaa weeye mujaahidiinta furimaha joogana waxaan leeyahay la sabartama yaa ayuha aladiina aamanuu sbiruu wasaabiruu waraabiduu wattaqullaaha lacalakum tuflixuun insha allahu tacaala waa ka dhabara adeegdeen howshiina nasagaasoo dhow alaa ina nasrallaahi qariib nasrigan wuu dhow yahay maasha allah si fiicna ugu faraxsannahay waan aragnay xaqiiqada dagaalkanna waxaa weeye waa ku jabtay gaalada بسم الله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده الحمد لله أولا وآخرا وانضى وضيع حلقات كي شنتاها قلاسة القول مهمديدنا وحاوايي duulaanka lagu soo qaaday wilaayaadka islaamiga ah waxaa ku sugan cibro laqad kaana fii qasasihim cibratun liuli labsaar gaaladii murtadiintana waxaan leeyahay ilaahay subxaana watacaala ka baqa tuubuu ilallaahi towbatan nasuuxe waxaa la dagaalamaysaan maahan mujaahidiinta ee waa allah subxaana watacaala marka ilaahay subxaana watacaala u towbad keena calaalcan iyo inaad baroorataan maalinta qiyaamaha waxba idiima tarayso dhahdaan qaala rabbi irjicuun lacalii acmalu saalixa ilaahay subxaana watacaalana wuxuu idin dhihi doonaa alam takun aayaatii tutla calaykum fakuntum biha tukadibuun qaaluu rabbanaa qalabad calaynaa shaqootunaa wakunnaa qowman daaliin marka calaal cad iyo waxba idiima taraayan iyo baroor iyo maanta jaanis haysataan ilaahay subxaana watacaala u toobad keena walaalaha mujaahidiintana waxaan leeyahay meel weliba ay joogaan calaykum bisabri wathabaat waxaad tihiin axfaadu saxaaba wadna baaqi ahaanaysiin ilaa saacadda qiyaamaha ay ka dhacayso marka hime caaliya insha allah guud ahaan intaas ayaan caawa ku soo gebagabeynayaa barnaamijka faafareeb kurarhka oo qodobo xiisila aad ku dhegaysateen kulanti dambe ee inoo balan nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى